kulankan maanta ay ku yeesheen magaalada jowhar xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle ayaa waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle iyadoo aysan goobjoog ka ahayn ku-xigeenadiisa kulanka oo ahaa kii kow iyo tobanaad kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa warbixino loogu dhegaystay saraakiisha hay-adaha amniga maamulka hirshabelle guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle mahad xasan cismaan ayaa ka maqnaa kulanka maanta iyadoo la sheegay in safar ay ugu maqan yihiin magaalada muqdisho taliyaha nabad sugidda maamulka hirshabelle gaashaale dhexe cabdikariin cumar kulmiye iyo taliyaha booliska gobolka shabeellaha dhexe gaashaale aadan yarow ayaa maanta baarlamaanka ugu warbixiyey arrimaha amniga iyo qorshaha ku saabsan sugidda amniga kulankan oo saxaafadda ay dibadjoog ka ahayd si waafaqsan xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa xildhibaanada waxa ay weydiiyeen saraakiisha maanta hortimid baarlamaanka su-aalo ku saabsan xaaladda amni ee hirshabelle kalfadhigii koowaad fadhigiisii kow iyo tobanaad oo qabsoomay maanta oo lix iyo labaatanka bisha december laba kun iyo labaatan ah waxaana madashu ahayd oo ajandaha ahaa looga hadlayay dooda arrimaha amniga iyo su-aal weydiin ku saabsanayd mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga golaha waxaa hor yimid taliyaha nabad sugidda taliya cabdikariin iyo taliyaha qaybta booliska gobolka aadan yarow golaha gudoomiyaha golaha ayaa shir gudoominayey kalfadhiga kulanka kow iyo tobanaad oo maanta oo sabti ah dhacay loogana hadlaya arrimaha amniga waxaa warbixin looga dhegaystay taliyaha nabad sugidda taliya cabdikariin warbixin dheer oo ku saabsan arrimaha amniga iyo howlahooda iyo waajibaadkooda kadibna gudoonka shirgudoonka ayaa wuxuu u furay su-aalo weydiin xildhibaanada ilaa tiro xildhibaana ayaa su-aalo weydiiyey oo ku saabsanayd dhammaan arrimaha amniga taliyahana wuxuu oga jawaabay mid mid runtii arrimo amni oo gaara maadaama ay ahayd saxaafadda waxay ka ahayeen dibadjoog kulankana sidaa ayuu ku soo gabagaboobay ujeedka laga hadlayna waxay ahayd maadaama caasimadda hirshabelle ay tahay runtii nabadiid badanna arrimaha amnigana ay runtii gaabis badan uu ka jiray oo runtii magaalada jowhar xildhibaano horena lagu dilay isbuuci hadda aan soo dhaafinayna xildhibaan ka tirsan xildhibaanka xildhibaanada golaha qarax loogu geystay gurigiisii kuna dhaawacmay waxaan ilaahay uga rajaynayna inuu caafimaad taama siiyo bushir abdulcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne